waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
sida ay howshan u bilaabatay lacagta ay walaashay ay ku shubtay efsol waxa ay ku bilaabatay kambanigan suuqa ayuu soo galay iyagoo markaasi sheegaya in ay ay guryo iyo gawaari ay u qaadayaan si deen ah sida bengiyada kale ay sameeyaan dadka muslimiintaah oo si xalaal ah oo aan ribo aan ku jirin ay ugu qaadayaan marka soomaali fara badan iyo dad muslimiina oo carabta ay ka mid tahay ayaa galay marka walaasheyna waxa ay ka mid ahayd dadkii lacagaha ku shubay sanadkii labada kun toddoba iyo tobanka si ay guri ugu qaadato efsol laakiin sanado kadib adiga ama bilo kadib lix bilood camal markii ay lacagta meesha ku jirtay oo si investi ahaana ayaa marka hore ugu shubaysaa kadib waxaan soo ogaanay in cambaniga uu galay bankrupt ama lacago deymo fara badan lagu leeyahay oo suuqa uuna kusii jiri doonin lacag intee la eg bay walaashaa ku shubatay efsol lacag ilaa iyo sagaa sagaashan kun gaaraysa ayay efsol ku shubtay sanadkii labada kun iyo toban iyo todob iyo toddobadii waa garta marka marka hore shirkaddu waxay leedahay lacagta nala dhiga annaga kadib baa guriga lagu iibinaya sidaas u shaqaynaysa miya sidaas ayay u shaqaynaysa marka hore waxaa shuruud ah inaad lacagta si dibosad ahaan ah ugu shubta meesha oo muddo lix bilood ah ay ku jirto si investi ahaan ah kadibna ay guri ay kuu qaadaan lix bilood kadib waa garta marka lixdii bilood markii la gaaray walaashaa markaas miya isku damcday inay guriga iibsaday suuroobi weyda miya
may lixda bilood intii aanan la gaarin ayaa waxaan ka war helnay in dad fara badan cambaniga deeman lagu leeyahay oo dadkii ay guryaha u qaadeen xataa ay ka bixinooyaan marka ayaan la xiriirnay waxaan codsanay inaan withdraw ku sameyno ama lacagta aan la soo baxno markaabay nagu bilaabeenba inay dhahaan muddo sagaashan maalmood ah ayay qaadanaysaa in lacagta aad aada la soo baxdid adiga sidii aan uga daba jiitamaynay ilaa iyo iminka lacagta waa qaar ayaa maqan oo sanadkan labada kun laba atanka ilaa iyo muddo saddex sano ayay lacagta meesha ku jirtaa laakiin processyo fara badan oo aan marnay ayaa jira markii oo ay lacagta sagaashanka maalmood markii ay dhammaatay meelo ayaan markasta u diri jiray waxa ay sameeyeen marka sagaashanka maalmood markii ay dhammaatay lacagtii ayayna siin waayeen kadib waxay noqotay in aan claim aan sameyno oo aan ku dacweyno maxaa la dhahaa kuwa oo la dhaho credit and investment option c i o laakiin magac markii dambe u bedela afka oo waxa ay kuwo external dispute resolution ah oo lagu dacweyn karo aan maxkamada ahayn kuwii ayaa markii aan ku dacweynay ayaa waxay bilaabay inay lacagtii si haaf haaf ah ay usoo bixiyaan oo markii dambe aday afartan iyo waxaa ku hartay toddoba kun oo dollar iminka waa gartay haddii shirkaddan ay suroobi lahayd inay walaashaa guri u gadi lahayd ma la yaqaanaa qiimaha ay ay saartaan dadka guryaha ay u gadayaan marka loo eego bangiyada caadiga
wallahi iyaga waxa ay ku leeyihiin lacag ribaha ma ku saareyno hal mar ayaan kuu sheegaynaa inta lacag ah oo ku dul saaran lacag kugu kordhaysana ma aha sida bangiyada kale laakiin ayaga waxay leeyihiin hal mar ayaan kuu sheegaynaa intaas baan ku siinayna intaan baan ku saaran kadibna hal mar baa wada bixin kartaa ama waa iska yaryareyn kartaa laakiin soddon sanaan ku bixin kartaa lacag oo ribo ah oo ku koraysana ma laha sidaas ayaa iyaga rabeen inay ku shaqeeyaan laakiin qiima qiimo ahaan marka laga reebo xalaa xalaal ahaanta qiimo ahaan inta u dhexaysa iyaga iyo bangiyada caadiga lama oga
lama wax oo la ogyahay ma aha laakiin qiimaga aa qaadanayso iyo lacagta ayaga ka qaadanaysa ku xiran tahay inta ku saaran waa gartay shirkaddan oo kale cabdulaahi ma la ogyahay meesha ay lacagta ka keenaan iyagu dadka ay deymanayaan oo guryaha ugu gadaan waxaan ogaanay in cambaniga uu faracyo kala duwan uu ku leeyahay singapore iyo dubai ama imaaraadka carabta halkaas oo maxaa la dhahay lacagaha ay ka heli jireen iyadoo markii dambe ninkii xataa ahaa oo laha cambaniga uu dalka uu isaga baxsaday oo imaaraadka uu aaday badda australia weli ay ku raad joogto waa gartay shirkado dhowraa jiro xalaal mortgage bixiya kan gaar ahaan maxaa ku doorateen tan waxaa uga dooranay ay waxa ay aheeday in maxaa la dhahaa qaabka iyo sharaxaada yar soomaali ah ayaa ka shaqeynaya oo xataa mar maalintii ugu horreysa aan xafiiska aan ugu tagnay oo waxaan oo dhan inoo sharxaye marka qaabka yarka soomaaliga ah oo inoogugu sharxayey iyo maxaa la dhahaa iyo communitiga soomaalida daarusalaam oo lacaga deena oo ka qaatay iyo taa ayaan ku aaminay marka sidaa ayay walaashay ku qanacday ay rabtay inay guri iyaga uga qaadato maxaa laynii sheegay inay khaldameen maxaa ku dhacay shirkaddan baa layidhi
wallaahi waxa ku dhacay waxa aheeday bishii adiga november shir oo kuwo ay soo abaabuleen la dhaho ee grand thrompton oo ayaga ka madax bannaan ayaa la wareegay oo si liquidation ayuu combaniga galay marka halkaa sydney aan aaday oo shir ay isugu yeeraan dadka oo lacagaha uga jiraan ayaan ka qayb galay marka waxa ay sheegeen lacagta qaabka processka ay sameynayeen ayaa qaldanaa so marka waxa ay sameynayeen lacagta dadka ay lacagta ay bixiyeen iyo lacagta soo gelaysay lacagta ay ayaga bixiyeen ayaa ayaa badnaa so marka lacag fara badan dadkii waxay sameynayeen waxa ay siinayeen iyaga deenta waxay usoo qaadanayeen si short term ah wakti yar in deenta laga rabo laakiin dadka ay deemanka siinayeen ayaa waxay ka dhigeen long term so qofka markay lacag siiyaan waxa ay ku dhahayeen soddon sano ayaa haysataa ama kaba ama adig ilaa labaatan sano laakiin iyaga waxay haystaan inay lacagtaas isaga bixiyaan muddo kooban sida saddex sano laba sano shan sano camal taa ayaa dhibka keentay soo marka iyaga wakti fara badan ma haysan taa ayaa ku kaliftay inay lacagihii dadka ee ka qaadaan ee deema isaga bixiyaan waa gartay intaa og tahay walaashaa marka laga reebo yaa kaloo soomaaliyaho wax uga lumeen ama howlahan ku jiray ama investment ha noqoto ama kuwo guryo loo gaday ha noqote wallahi soomaali fara badan soomaali fara badan ayaa maxaa la dhahaya maqlay oo xataa shirkii aan sini kaga qayb gala soomaali yar ayaa joogtay oo adiga ilaa iyo lix gaaraya inkastoo aynan kasoo wada qayb gelin iyaga oo dhan laakiin sida igu maqaalaha soomaali fara badan ayaa jirta oo lacago halkaas isaga shubay oo ilaa iyo weli kadaba oo ka daba wareegaya sidoo kale daarusalaam oo xarun oo soomaali community leedaha laftirkeeda waxaa igu maqaalaha in ay iyagana lacago halkaasi oo laakiin daarusalaam iyada ayaa lacagta la siiyey oo iska sii bixinaysa laakiin lacag kagama jirta efso waa gartay intaad hawshan ku daba jirteen ma la kulanteen marna ninka milkiilaha ahaa oo shirkaddan aasaasay cusmaan sadiiki
oo cusmaan sadiiki dhowr mar ayaa iimeilo u diray oo aan taleefonka ka wada hadalnay laakiin si toosa ma aanan u kulmin sababto annaga melbourne ayaan degan isagana sidna ayuu degan yahay laakiin dad kale oo waxaa jira ninka keliya aan la kulmay waa kan soomaaliga ah oo oo iyaga ka tirsanaa laakiin ninkaas ma aanan la kulmin dhowr mar ayaa iimeilo u dirtay taleefonka ayaan ka wada hadalnay laakiin si oo face to face ah ma aanan u kulmin xitaa dhowr mar ayuu dhahay legal action waa qaadi kartaan looyaro waa u tegi kartaan laakiin looyaro wax ay qaadayeen ma laha soo marka aad ayay u adkeeday in in dadkan maxkamad lala soo istaago waa gartay cabdulaahi cusmaan sadiiki oo shirkaddan aasaasay oo mortgageka xalaasha ama dadka si xalaala gawaaray ama guryo ugu gata haddii lagu dhihi lahaa markuu isagu guri sidni ka gatay bangi caadiyu ka qaatay taasu ma iska bedeli lahayd go-aanka ama go-aanka walaasha ee ku saabsan inaad mortgage xalaala ka qaataan nin isagu guri markuu gadanayo bangi caadiya ka qaata aada iyo aada sababtoo ah annaga bahashan isaga aqoon maba u lahayn marka haddii aan ognahay in ama ay ogaalahayd walaashay in halkaas isaga uu lacagta bangiga uu ka qaatay oo maxaa lahay bahashan uu u sameystay oo business ma in in soomaali fara badan ay galayeen si xalaal ahna igu la la inagula sharxay oo yar soomaaliya uu ka shaqeynayay soomaaliya communitygana ay ayagana masaajid dhan lagaba dhisaayo so marka taa ayaa iyada ku dhiirgelisay laakiin haddii ay taas aan ogaa lahaynay lacag ma aanan isaga shubin hadda ugu dambeyntii walaasha imisaa lacag ka maqan
wallaahi lacagta iminka ka maqan waa aday afartan iyo toddoba kun waayay laakiin waxaa jira markii annaga dadkii dacweeye ayaa ku jirnay oo sagaashanka maalmood markii ay dhammaatay dadkii oo complainka sameeyey oo external dispute resolutionka so marka adiga warqad waxaa jirta oo inaloo xukumay oo ay qortay afka oo determination letter la dhaho taa ayaa waxa ay sahashay in aan lacag oo grant oo aan ka apply garaysano department of the treasury oo lacagtaas oo la dhaho demand driven grant so marka taas ayaa hadda apply garaynay oo aan sugaynaa labada isbuuc oo soo socota in maxaa la dhahay ay lacagtaasi na bixiyaan waa gartay cabdulaahi oo marka hadda hawshan walaashaa ay gashay adaa hawsha la waday oo aada uga warqabay markaad dib u fiiriso hawshan markaad bilaabayseen iyo sida aad ula xaalayseen shirkaddan markaad dib u fiiriso marna ma istiri waxbaad misgarayseen ama red flag baa jiray oo ama digniinaa shirkaddanoo inaysan sidii la rabay wax u wadin ha aada iyo aada tan tan ugu horreysa oo aan ku qaldanna ayaa waxay aheeday inaanan inaanan annaga aanan aadin legal advice ama in dad ama howlahan yaqaana inaa marka hore aan la aadno companiga profilkiisa oo kale aan fiirino annaga ma aanan fiirin company profilkiisa ma aanan fiirin waxa uu ku saabsan yahay iyo xilliguu suuqa soo galay sababta labada kun koo iyo tobanka keliya ayaa la aas-aasay ma aanan fiirin legal advice ma aanan aadin oo ma aanan weydiinin waxa dhici doona haddii lacagta meesha aan ku shubno waxa keliya oo inoo caddaa ayaa waxa aheeday in soomaali meesha ay ku jirto daarusalaam ay guri ama ay u qaadeen xaruna community-ga yar soomaaliya uu ka shaqeynaya waxa inoo sharxay marka waa taa keliya waxa aa sameyn amaayna ma ahan research fara badan oo ama legal advice ma aanan sameynin marka taa ayaa qaladka ugu weyn ahaa waa gartay waxaa kaloo jiray sidoo kale dhul laara ku yaala meel jilon iyo sydney melbourne u dhaxaysa oo hadda kahor soomaali badan saasoo kale ay ugu daateen iyadana dhibaata ka dhacday marka ma la dhihi karaa soomaalidu xoogaa deg deg baa ku jiro iyagoo shuruucdii iyo talo iyo aan qaadan guud ahaan ano hadda kayskiinaan aan ka hadlayn guud ahaan soomaalidu ma sameeyaan baaritaanka loo baahan yahay iyo talooyinka dhanka shuruucda intaysan howlahaas kala gelin
wallahi taasi waa sax sababtoo ah waan maqlay arrintaas oo dhulka oo ka dhacda leela so marka soomaalida iyaga inta badan waxa ay raadinayaan waa dad isleh janis waayay oo janis gaad ah laakiin marka ay hoosha ee gelayaan iyagoo aan research ama wax fara badan aanan sameynin oo sharciyadii loo baahnaa aan maxaa la dhahaye dad oo looyaraa jiro la arko oo soddon daqiiqo oo free ah ku siinayo kula soo talinayo marka haddii wixii ay free ee ku yihiin oo aad soo helaysid caawimaad waa ay fiican tahay inaad aado laakiin soomaalida waxa ay sameeyaan aada ayaan u degdegnaa haddaan haddaan soomaali nahay sababta waxa aan arkeyno waa waa waxa guusha laakiin guusha waxaa ka horeeya kow dhibka la maraayo so marka guusha haddii aadan u marin processka ama steebyada saxda ah waxa waaye adigii ayaa khasaaraya marka marka hore waxaa fiican in aana degdegin oo aada la isaga fiiriyo halka aad lacagta ku shubeyso waa gartay hadda ugu dambeyntii gabadha walaashaa gurika guri bay ka iibsatay oo shirkad kaleo xalaala marka tan maxaad ku hubiseen oo ku xaqiijiseen in wax walba oo ka yihiin wallahi tan hadda oo muslimka oo xalaasha guriga ee ka qaadatay waxa waayey company oo waqti fara badan oo ku jiray ama yno lacago fara badan ay akoonadooda ee ku jirto dhisan la yaqaano sanado fara badan ilaa iyo labaatan sano kor u dhaafaya suuqa ku jira guryo fara badan qaaday leeyihiin marka kan waa kani oo egan waayay oo aanan ku jirin si oo laablaab ah
waa garta ugu dambeynta ee dadka soomaalida ah ee raba inay ama lacagtooda meel dhigtaan ama guryo xalaal ku iibsadaan ama gawaari maxaad kula talin lahayd marka la eego khibradaada hadda arrintan aad ka soo marteen
wallahi horta way fiican tahay marka aad doonaysa inaad wax ku iibsato xalaal laakiin awaanada aan siin lahaa ama inta hadda aan soo aragnay aniga waxaan kula talin lahaa marka aad rabto inaad wax iibsato oo si xalaala aad ku iibsato waa ay jiraan bangiyo ama kambaniyo oo aan ribo ku saaranaynin oo muslimiin ah laakiin kuwo waxaa jira cusub ee suuqa soo galaya ee si dardar ah kusoo gala kadibna ka baxa so mar markii aad wax iibsanayso marka hore waa inaad iska fiirisaa kambaniga xilliga la as-aasay inta uu suuqa ku jiro lacagaha ay haystaan customarka ay haystaan iyo waxaasoo dhan marka isku fiirfiiriso haddana inta aadan lacag ku shubin oo dibosada marka hore legal advice raadi looyar ayaa jira soddon daqiiqo free kugu kugu sameynayo soomaali waxaa haysanaa oo looyara waxaan dhihi lahaa ama talideeda ay tahay marka hore inta aadan meel lacag aadan isaga shubin companiga aa waxa ku shugayso profilkiisa lacaga haystaan customarka legal advicena samey
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho